عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب العلم قبل القول والعمل هذاكني baab fii bayaani ana alcilma qabla alqowli wاlcamal wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay cilmigu inuu qowlka iyo camalkaba ka horeeyo macnaa cilmigu dee waxa weeyaan shay imika haddii la ogaanayo ogaanshihiisa iyo macrifadiisa ka horeysa samayntiisii la samaynayay ama laguba hadlayayba marka wixii la ogaada ayaa la yidhaahaa marka wixii la ogaada ayaa la sameeyaa marka cilmigu isaga asaasba u ah ka horeeya qowlkii waa ka horeeya camalkii waa kaba horeeya bal sixadoodii baaba isagii kuba xidhan oo shayga marka la ogaadaa la yidhaahaa shayga marka la ogaadaa la sameeyaa taas baa baalbaabkeedii iyo umuurahaasoo dee inoo caddaynayso in mansilada cilmigu leeyahay iyo fadligiisa iyo ahamiyadiisa wuxuu uhi baabun alcilmu cilmigu qabla alqowli waalcamali wuxuu ahaaday hadalka iyo qowlka horti iyo camalka horti oo macnuhu yahay uun baabku wuxuu u baabaysanyey fii bayaani ana alcilma qabla alqowli waalcamal caddayntii la iscadaynayay inuu cilmigu yahay qabla alqowli waalcamal waana umuuro inoo wadi doono haddii aan la yidhaha isagoona xadiid adigu waxyaalo mucalaqaad iyo ama umuuro inoo soo aroorin doona ayaadbu ku gaabsan doonaa waliqowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisii baa taa uba daliilo uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allahu fabada'a bilcilm ilaahay wuxuu yihi waxaad ogaataa liannahu laa ilaaha ila allahu macnaa cid xaq deegulaba caabuda oo dee inaanu jirin ilaahay un mooye taas ogow oo horta markaa maxaa lagu bilaabay fabada'a bilcilmi faclam qowlkii iyo camalkiina waa ka dambeeyo wastakfir lidembika baa kaba dambaysa oo iyaduna ah dee camalkii lalaba imanayay iyo qowlkii lalaba imanayay camalkiiba cilmigiibaa kaba horeeya camalkiina isagii dabadii buu noqday waxa lagu bilaabay cilmigii taasna waxay tilmaamaysaa in mansilada iyo fadliga cilmigu uu leeyahay oo bal matalan camalkii iyo qowlkiiba sixadiisii cilmi bay ku taagan tahay ama isagaaba u shardiya kolleyna waxaanay culimmadu yidhaahn halkan sheekhu wuxuu cibaaradan uba soo qaatay dee waxaaba cilmigu inaanu camal la-aan wax tarin waa tan laba yidhaaho haddaba inaan hadalkaa loo qaadan cilmigii oo dee la xaqirayo mansiladiisii la fudaydsanayo taas inaan looba qaadan oon hadalkaa lagaba fahmin ayaabay tahay tarjamadiisan iyo cilmigu isaga qabla alqowli waalcamal oo ilaahay qowlkiisaas baa uba daliila sidanoo kalena waxaa u daliishaday sufyaan ibnu cuyeyno iyadoo fadliga cilmiga la weydiiyey ayaa wuxuu uhi miyaad maqal ilaahay qowlkiisii faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidembik cilmigiibuu ku bilaabay markaasaa camalkii dadka la farayeyna ay laga dambeysiiyey taasi waxay tilmaamaysaa cilmiga mansiladiisa waxaaba markaa musanifka weli hadalkii wata walow xadiid iyo xadiiaan aanu inoogu soo naqlin laakiin dee inuu asal leeyuu ishaarayaaye wa ana alculamaa hum warasatu alambiyaa bal halkan anna iyo ina labadaba waabay banneeyaan in lagu dabdiyo haddii anna aan nidhaahno oo kale bal cibaaradiisii aan ku soo yar laqbeeyey tarjamada bilowgeeda ee ahayd hada baabun fii bayaani ana alcilma qabla alqowli waalcamal wa ana alculamaa taas bay kuba cadfanaanaysaa wuxuu u baabaysan yahay cilmigu qowlka iyo camalkiiba inuu ka horeeyo waxaa kaloo u baabaysan yahay ana alculamaau culimadu hum warasatu alambiyaa ambiyada kuwii dhexlay inay yihiin oo warahadoodii ay yihiin warahuu ambiyadu waxay dhexalsiiyeen oo ay ka tegeen alcilma kolleyna waa sida lafdigii xadiidka uu kuba yimi warisulcilma iyada haddii la yidhaaho ra-da laba shado aan la shadin oo dee bal matalan ficilo wasankeedna ay noqoto ama ficlu hulaasiya iyada waxay noqon culimadii oo warisuu waxay dhexleen culimadu iyadaa warisadii ambiyada ahoo warisuu waxay dhexleen alcilma cilmigii bay dhexleen amaa iyada warasuu macnaa ambiyadiibaa waxay dhexalsiiyeen ka tegeenoo maal dadka ugamay tegin wax kalena ugamay tegin waxaan laga dhaxlay ay dadka dhexalsiiyeen waxa weeye oo culimmadu ay kaba dhaxashay alcilma cilmigii dabel matalan haddaba hadday culimmadu ay yihiin dee dadkii ilaahay subxaanah watacaala abuure kuwii uguba mudnaa ugu sharaf badnaa rutbo la gaadhana ay ilaahay cid siiyana dee lama kasbadee rutbada nubuwadu ay ahayd ee maqaam ka weyna ma jiro markaa wiraasada maqaamkaa laba dhaxlay iyo dadkii warasadooda ahaayoo haddii baltaasi sharaftii ugu weynayd ay tahay dee ciddii markaa dhexalkoodaba ahayd iyaga dhaxashay wixii ay la yimaadeen iyagu xambaartay kuwaasna rutbadooda waxbal matalan iyaga dabadood wax ka sarraysaa ma jirto hum waraatul ambiyaai warasuu waxay dhexalsiiyeen alcilma man akhadahu ninka cilmiga qaata oo dee waa fahamkiisii iyo xifdintiisii iyo barashadii akhada kaasi wuxuu qaatay bixadin waafirin nasiib weyn oo iyaga dhexalkoodii ah ayuu kaasi helay oo dee wax ka weynba aan u jirin waxla baaldhiga aan u jirin jaah iyo magac iyo suldo lama baaldhigi karo cilmigii maal iyo waxyaalo kalena lama baaldhigi karo waxyaalaha dee iska wada faanigee dhici karta ee zinada adduunyo oo dhanba ah haddaba ruuxii cilmiga qaatay ee isagu cilmigaas wuxuu qaatay nasiib weyn xadiidka intiisa intaa hore kolley waa xadiid ay wariyeen tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo kolley ibnu xibbaan iyo xaakim iyana ay saxiix yeelaan oo abudarda xadiidkiisa ah kaasba weeyo dee kolley waa xadiid isaga iyo intii kaba maqnaydee kale laba socotay baa garanaysaan bal taa weeye sheekhu markaa imika halkan xataa inuu xadiid yahay wax ishaaraya lamu iman walow uu aroorintiisan uu soo arooriyey dee xadiidnimadii iyo asalkiisiiyo inuu asal leeyahay uu tilmaamayo bal taaba weye qolooyinkiina fadxulbaari haysta xadiidka markuu qabanayo sharaxa hoose nuskhadaydaa laga yaabaa inay tahay kolley nuskhakii hore ee dee dabcadayda oo kale ahaana waxaa laga laga yaabaa inay isku mid yihiin markuu halkaa qabtay waa ana alculamaaa ee uu xadiidkan sheegay inuu abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo ay wariyeen musaxaxan min xadiidi abidarda iyadoo la saxiix yeelay ayaa waxaa ii raacsan aniga waxasanahu xamsatulkinaaniyu wa dacafahu cindahum sanada waa cibaaro khalal ku sugan yahay nuqsaani ku sugan tahay bal haddii aa ila mid tihiin weeyo cibaaradu taa ka duwan tahay khalal baa jira nuqsaan baa jirta waayo cibaarada dhacday horta dee qolooyinkaasi way saxiix yeeleen xamsatulkinaanna waa taxsiiniyey wa dacafahu cindahum sanadahu waa cibaaro aan ishaysan haddii aniga ay isku mid tihiin tasxiixeedna san noqonaya bal dadka ila midka awey dadkay u saxantayna dhibaata ma jirto naqsina waa ku sugan yahay taxriifna waa ku sugan yahay cibaarada waana waxa madbacada kaba yimi sawaabku in la yidhaah weeye halkaa cindahum bedelkeeda wa dacafahu hayruhum bidiraabin fii sanadih cibaaradoo dhammi taa weeye waa fatxulbaari ciddii haysata wa dacafahu hayruhum bidiraabin fii sanadih macnaa qolooyinkaasaa saxiixiyeen halana taxsiiniyeen laakiin qolooyin kaloo xadiidka daciifiyaa jira maxay ku daciifiyeen idiraab sanadka ku sugan markaa alfaadaasaa ka maqan cibaaradna waa taxriif cindahumna hayrahum bay ahayd hayruhum bay ahayd ee bal idinku saxda halkaa cibaaradaas weeye walow uu sheekhu leeya dee barhkood haba daciifiye nashawaaj markaa kolley qolooyinkii dee hadalka la soo naqliyay isagu xataa asalba ha u ahaado se irshaadu saari oo kale qustulanim cibaaradiisu way saxnayd oo way dhammayd nusqooyinka kitaabka barhkoodna waxaan filayaa way dhan tahay ee bal cibaaradu taas un ha la ogaadaan leeya oo idinku saxda waayo waa cibaaro marka haddiisan loo aqriyan si loo aqriya aanay jirin ruuxuna wuxuu ay tahayba aanu fahmayna laakiin tasxiixeedu waa intaas waman salaka ruuxa mara dariiqan dariiq mara dariiqaas oo yadlubu yadlubu xaal uu dalbayo bihi dariiqa uu maray cilman cilmi uu ku doonayo waduu maray waxaanuu waddada u marayaa cilmi buu doonanayaa sahal allaahu ilaahay waa u fudaydiyaa lahu isaga dariiqan dariiq buu u sahlaa oo arrinkan iyo camalkanuu laba yimi baa ilaahay ugu fudaydiyaa waddo ila aljannati jannada xaggeeda ayuu u fudaydiyaa bal intanna xadiidkaasna laba socotay laakiin intan gaar ahaan iyadoo xadiid kale la socoto man nafasa can muminin kurbatan iyo oman yasara calaa mucsirin iyo xadiidkaas xadiid kale laba socota ayaa muslim wariyey iyada xadiidna waa xadiiduu muslim wariyey intan kaba dheeraa bal taasba weeye marka lafdigan dariiqana culimmadu ta yidhaahaan waxa weeye halkan dee ayimadee ama kuwan kitaabka sharxay ama qeyrkoodbe tankiirkan la nakireeyey wuxuu faa-iideynayaa oo macnaa loo nakiro loogaba dhigay si uu bal maalan u shamliyo u caam yeelo anwaaca duruqi almuusilati ila alcilm duruqdii bal kolley ruuxa gaadhsiinaysuu ku gaadhaya taxsiil cilmi ha gaabnaado ha dheeraado oo socodkan aan u soo soconayno majliskan oo kale iyo majaalista laba midkaa socodka uu ruuxu madrasadiisii iyo macadkiisii uu cilmigan dee uu kuba dhiganayo uuba soconayo socodka uu beled kale uu kuba tegayo isagoo rixlo cilmi kuba jira bal maalan taas waa dariiqii dee bal cilmiga uu ku xasilayay oo xadiidku waa inoo shamlinaya bal duruqdii kale ee bal maalan cilmiga laguma dalbayay ee ahaydba xifdigiisii iyo muraajacadiisii iyo mudaakaradiisii iyaguna waa duruq cilmigii laguba dalbayo oo duruqdaasna uu shamlinaya horta bal taasba weeye lafdiga cilmanna isna waa la nakireeyeyoo macnaa cilmigii maxaa iyadana inoo faa-iideynayaa cilmigu horta dee waa cilmigii sharciga wixii loo jeedaye laakiin waxaa loo nakireeyeyna isna kiisii yaraa iyo kiisii badnaaba maha cilmi aada iyo aada u badanuun ruuxii isna waa si uu cilmiga qaybihiisii u shamliyo ama kiisii yaraa iyo kiisii badnaaba uuba shamliyo daba ruuxa dariiq mara cilmi uu ku doonayo sahala allaahu lahu ilaah baa wuxuu u fudaydiyaa isaga dariiqan waduu u fudaydiyaa ilaljannati jannadii aakhiraa bay noqonaysaayo dee aakhiro dariiq xisi oo janno looga mara ayaa jira waa jidkii siraad dariiqaas baa ilaahay maritaankiisa dee dhibka badan ee dadka qaar halkaa ay kaga daadanayaan naar ama in badan dad badani iyagoo rafaaday oo birihii iyo kalaaliibtii ay haylhaysho ay dildillaacisay ay kaba gudbayaan haba nabadgaleenbe dariiqaasaa ilaahay u dhib yaraynaya maritaankiisii waaba dariiqii xisiga ahaa maxaa kaluu noqonaya adduunyadiiba oo dee inay jannadii waxa ina gaadhsiiyo camalkan saalixa iyo wixii bal maalan janno lagu helayay oo dhan ee lagu gaadhayay ayaa ilaahay u sahlaya u fudaydinayaoo adduunyadiibaabuu noqonayaa acmaashii saalixaadka idee jannada gaadhsiinaya rabbi inuu sahlo uba fudaydiyo waxaanay culimmadu yidhaahaanba halka waxaaba xadiidka bishaara ay ugu sugan tahay cilmigu ina waa wuxuu ka mid yahay duruqda iyaduna jannada lagu gaadho haddii niyadii uu fiican tahay ilaahay daraaddii ula yimaado waa bal duruqda kuwa uguba ahamsanee janno lagu gaadhayo markaa ruuxii daalib cilmiga ahaa bishaara uguba sugan in ilaahay subxaana watacaala cilmigii uba sahlayo u fudaydinayo u dhib yaraynayo kol haddii niyadiisu fiican tahay taasna uu laba yimaado bal maalan bishaaradaasna way kuba sugan tahay xadiidkanna waa kanoo si aan soo sheegnay saxiixa muslim buu kuba sugan yahay isagoo xadiid kale laba socda waqti kalena kolley waxaan filayaa xadiidkan inaan wax kaba soo qaadnay markii kitaabulcilmi aan bilaabaynay sababtuu hadal xaafid lahaa oo sharaxa marka uu kitaabulcilmi intii hordhaciisii wixii uu kuba sharxayay sadarkii ugu dambeeyey uu kuba yidhi oo ah xadiidkan wuxuu bukhaari uba soo aroorin waayey ee meesha inay jirto bal macnaha dee cillo sanadkiisa kuba sugan oo uu halkaa horraysiiyey inay raajax tahay acmash inaanu abu saalix kaba maqlin waa xadiid abu hureyre cid ay u dhaxayso halkaa taa daraaddeed ugaba tagaa u horeeyey laakiin habeenkiina waan sii sheegay iminka halkan wuxuu leeyahay in iyadoo tirmidi uu xataa taa sheegay inaanu u saxiix yeelin xadiidkaa xasan uguma gaabsaday arrintaa laba yidhi ayuu soo sheegaa riwaayo muslim leeyahay oo duruqdiisa xadiidka kuba timi abu usaama can ilacmash uu acmash leeyahay xadaanaa abu saalix markaasna tumadii tadliiskiisa laga baqanaya meesha kaba baxdo bal waxaan leeyahay kale kitaabkana waxyaalahaas way kuba soo noqnoqdaan dad waqtigeennan ahaayo bal maalan xataa mualaf waxaan filaya waa madbuucba ay kaba cabireen tarajacat alxaafid ibnu xajar waxyaalihii dee intuu mar yidhi haddana mar kale uu kaba laabmay oo kale kitaab ka dhacay dee had iyo goorna kitaab ballaadhan oo dhowr iyo labaatan sanadood socday oo dee cilmigii intaasna cusboonaanayo waxyaalo badan oo dee waxyaalahaasi way jiraan xataa barhkood isagaaba isagoo kitaabulwudu meel kuba sugan ayuu markuu meel dambe jooga yidhaahaa halkaas sidaasaan ku idhi laakiin saa maaha oo kale taasubuu kuba yidhaahaaye bal iminkana waa meelo isku dhowe halkaa hore hadalkuu yidhi iminkase hadalkan baan leenahay waa kan raajixa ahoo xadiidku waa xadiid saxiixa tuhmadaa tadliiskee laga baqanayana riwaayada muslim baa caddaysay isaga halkan ku yidhi hadalkiisii horena uu kaba duwan yahay waana hadal halkan kuba arkaysan halkaa horena kuba sugnaan habeenkii labadaba soo sheegay wuxuu yihi markaa sahla allahu lahu dariiqa ila aljanna waqaala jala dikru ilaahay wuxuu yihi dikrigiisu weynaaye inamaa yakhsha lah weli cilmiga fadligiis iyo mansiladii iyo miisadii baa inoo socota baabkan oo uba dhigtay inamaa yakhsha lah ilaahay wuxuun baaba kaba cabsada waa cabsi dhan oo taama min cibaadihi addoomihiisa xaalay kaba mid yihiin alculamaau culimada oo cabsida dhabta ah kuwa kaba cabsanaya waa kuwa dee waxa weyaan culimada weeyaan oo waayo culimadu ilaahay subxaana wa tacaala ayay garanayaan qudradiisii iyo suldaankiisii iyo cadamadii iyo weynidii ayay garanayaan dadkii kalena ay ugaba aqoon badan yihiin ruuxna ruuxa kasta ilaahay uu kaba yaqaano uga macrifo badan yahay ayuu kana khasho iyo khowf badan yahay weeyaan calaa qadri cilmi lmari yacdumu khowfuhu oo bal matalan kolba ruuxa waxa weeyaan aqoontiisa iyo macrifadiisa uu rabbigii u leeyay intay gaadhsiisan tahay ayaa cabsidiisuna gaadhsiisanaysaa dee markaa iyaguna ilaahay subxaana wa tacaala hadday tahay aayaadkiisii hadday asmaadiisii iyo sifaadkiisii ay tahay iyo cadamadiisii dadkii kale iyagaa uga aqoon badan markaasna taasna waxay keenaysaa inay iyagu cabsida dhabtaa kuwa ka cabsanaya iyagu noqdaan ama dadkii kale ay kaba cabsadaanba oo wax ay uga cabsi badnaadaan haddaba weliba adaad taxasri baa ku sugan waxa ilaahay kaba cabsanaya uun waa kuwa iyagu culimada ah sababtuna waa arrinkaas oo kale cabsidan iyo khashyadani waxay tabac u tahay ka dhalanaysaa macrifada iyo aqoonta dee iyagii hadday noqdeen kuwii dadka ugu macrifo badnaa rabbigood iyagaana ah kuwa ugu khasheeyo cabsi badan cilmigii baanay taasi ka timi waa amaradii cilmigii naafica ah wixii kaba dhalanayay khashyadaas baa kaba dhalanaysa cilmigii naaficayo taasna waa fadligii cilmiga uu leeyahay ayay tanna kaba mid tahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa amhaashan qur-aanka laynoogu soo celceliyey si loogu cibro qaato wax looguma fahmo alamhaal almadruuba fi lqur'aan ma fahmayaan ma kasayaan ila alcaalimuuna dadka caalimiintaa weye mooyaane oo kuwa iyagu amhaashan qur-aanka kusoo noqnoqonaysa ee dee bal si wax loogu qaato loogu cibro qaato loogu waantoobo bal maalan waxna loogu garto laynoogu soo celceliye kala duwan oo dee qur-aanka aadba uguba badan bacdigoodna intaas gaarba ay mualafaad ku khaas yeeleen amhaalu lqur'aanba cidda fahmaysa ee wixii looga jeeday ee loo keenayba maalan garanaysa waa dadka iyagu caalimiinta ah wey bacda salaf baa lagaba soo naqliyey haddii maal qur-aanka ka mida uu isoo maro oon fahmi waayo dee aad baan ugaba murugooda ama waan ooyaayo waayo dee ilaahay wuxuu yihi waxaa fahmaya uun kuwa caalimiinta oo ujeedadu markaa qoladii baanan ka mid ahayn buu noqonayaa haddaba waa iyadna cilmiga fadligiisii mansiladiisii oo dadka iyagu ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu sheegayay ka fahmaya amhaashii almadruubati fi lqur'aan garanaya iyo wixii looga jeedee kuna waansoobaya kuna cibro qaadanaya waa kuwa caalimiintan wa qaaluu waxay yidhaaheen waa kufaartii markay naar galaan waa waxay odhanayaan dee waqtiga ay naar galaan oo dee waxa weeya dee waana shay xaqiiqo oo dhici doono sanbaa dee maadi loogaba dhigay low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi saciir low kunaa haddaan ahaan lahay nasmacu kuwa maqlaya waa maqal wax lagu qaadanayo maaha maqal intee dheg laga maqlay tii kale uu ka baxday waa maqal wax lagu fahmayo oo lagu markaa ruuxu uu wax ku qaadanayo haddaanu noqon aan ahaan lahayn kuwa maqlaya oo wixii naloo sheegaya aanu maqlayno maqalkaa dee lagu intifaacayo aw nacqilo ama aan ahaan lahaynba kuwo kasta wixii naloo sheegayey wixii nala amrayey wixii naloo diidayay kuwa fahmayo kasayo markaas ku dhaqmayo ku camalfalaya haddaan noqon lahaynba maa kunaa maanaan ahaaneen fii asxaabi saciir naarta maanaan galleen oo de waxa weeya markii lagu yihi rusulshiin miyaanay idiin iman idiin dhigtaa ayay leeyihin deme way noo timiye laakiin wixii ay la yimaadeen kamaanaan qaadan maanaan maqlin maanaan fahmin ee haddaan markaas dee xaggan samciga noocan ee lagu intifaacayay iyo caqligana waa sifaadkii dadkii culimmada ahaa ahlalcilmi sifadoodu weeye san buu baabka uga soo arooriyey haddaan wasfigaa leenuun taa kuwa aan noqon layn kuwa ku sifooba maantaba naar maanaan galleen wa qaala ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala oo macnaha wuxuu noqonayaa low kunaa min ahlicilmi lacalimna maa yajibu calayna facamilna bihi fanajawna haddaan ahlucilmiga nahay dee waanu garan lahayn wixii anaga nagu waajibay iyo waxyaalaha naloo sheegayo waanu qaadan lahaynoo wax la qaata iyo wax laga tagaba markaa waanu badbaadi lahayne laakiin cilmi la-aan ayaa taas halkana dhigtay wa qaala tacaala qul waxaa tidhaa hal yastawi aladiina kuwii miyay siman yihiin yaclamuuna wax garanaye waxogaa iyo waladiina laa yaclamuun waa kii jaahilka iyo kii caalimkaha miyay siman yihiin oo ma sinaanayaan may weeye maba sina oo labadaas iyagu kuwa siman maaha markaas hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu yufaqihu fi ddiin waa inoo soo socda haddii a la yidhaha xadiidku isagoo mawsuulu inoo iman doona waana xadiid kitaabkaba uu kuba wariyey halkan iyo meel kaleba oo adigu meelo kaleba ee laakiin casharka caawaan filaynaa ama in sha allahu tacaala aan kuba gaarhi doonaa bal xadiidku isagoo sanadkiisa iyo lafdigiisuba uu dhan yahay iyadna waa fadligii cilmiga oo ruuxii ilaahay subxaana watacaala khayr laba doonay khayrka halkana tankiirkani waa litacdiim bay leeyihiin tawiinku ruux kastoo mumina ilaahay khayr waa la doonay ee kani waa khayr weyn ninkii ilaahay laba doonay wuxuu fahamsiiyaa diintuu fahamsiiyaa wainama alcilmu bitacalum ay wainama alcilmu cilmiga isagu ah ka muctabarka ka la tirsanayo kaasi waa bitacalumi wuxuu isagu kaa isagu ku sugnaanaya waxbarashada iyo barashada la baranayo taas buu cilmiga muctabarkii uu yahay intan kolley waa xadiid ibnu abi caasim iyo ay soo saareen oo waxa weeyaan lafdigiisuna u ahaa yaa ayuha nnaasu tacalamuu inama alcilmu bitacalum walfiqu bitafaquh waman yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin bal isnaadkiisuna waa xasan buu leeyahay marka la eego waxyaalo isaga xoogeynaya san baa shaarixu leeyahay marka waa xadiid marfuuca ee in kastaba yaanu sheekhu usoo dhiganin xadiidnimo bacdigoodna ha u qaateen ba shuraaxdii xataa kitaabku inuu kalaam bukhaari leeyahay uu yahaye waa xadiid marfuuca oo in kalena ay laba socotay macnuhuna waxa weeyaan waa kaa inoo soo sheegay xadiidkaa horreysiyey alculamaa hum warahatu lambiyaa warahu lcilma man akhadahu akhada bixadin waafir culimmadu inay yihiin ambiyada bal matalan dadkii dhexlay ambiyadna ay cilmigan dadka ugaba tegeen ay dhaxalsiiyeen taasba weeye haddaba cilmiga mawruudka ah ee ambiyadii waxa weeyaan lagaba qaatay iyo ciddii sii dhaxashay waa cilmiga dariiqiisa iyo sabiilka lagu helay tacalum iyo barasho uu yahay oo dee bal taas macnaa cilmiga muctabarka ah ee la ictibaarinayo qiimaha leh ee isagu mudani waa ka ambiyadii iyo warasadoodii lagaba qaatay calaa sabiili tacalum barasho dariiqeed lagagaba qaatee wa inama alcilmu cilmigu bitacalum ma haddee ruuxu oo wax dariiqiisii weeyaan cilmiga wixii taa laguma kala qaadanayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jibriil baa soo gaadhsiiyey isagaa uu kaba bartay saxaabadiisuna isagay kaba qaateen taabiciintii asxaabtii bay kaba qaateen saasuu noqdayoo kaasuu inaguba soo gaadhay haddaba cilmigan muctabarkii waa kaa ambiyadii iyo warasadoodii lagaba qaatay ee dariiqa tacalumka iyo waxbarashada wainama alcilmu bitacalum waqaala abu darin abu dar wuxuu yidhi low wadactumu samsaamata calaa haadih wa ashaara ilaa qafaahu uma danantu anii unfidu kalimata samictuha min annabiyi sala allahu calayh wasalam qabla an tujiizuu calaya la anfadtuha taas bul bal xadiid kolle sabab buu lahaa hadalkiisana sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd isagoo jooga kolley wuxuu joogay malaa mino ayaa la joogay jamaraadka markaas mid kaba mida ama jamrada dhexe ayuu agteeda joogay waa waqti xaj dadkuna way isugu yimaadeen iyagoo dee waa saxaabiga jaliilka ah rasuulka ilaahay saxaabigii dee waxa weeyaan saaxibkiisii ahaa waana rasuulka ilaahay dabadiye way kuba soo urureen iyagoo ka fatwo dalbaya wax weydiinaya kolley khilaafadii cuhmaanna way ahaydba markaasaa deete nin baa u yimi isagoo dadkii ay ku urursan yihiin oo u fatwoonaya ninkaas baa intuu soo dul joogsaday ku yidhi alam tunha can ilfutya miyaan laguu diidin inaad fatwooto aan laguba diidin taas ninkii intuu xaggiisa eega uu ku yidhi arraqiibun anta calaya ayuu hadalkan yidhi hum yaa lay kaa soo diro waxaa tahay mid aniga i ilaalinaya waxaan laba imanayo markaas baa wuxuu yidhi la wadactum owdan kolley macnihii dee imtinaaca ahayd dee xarfu imtinaac limtinaac kolley ma waa haddii bal maalan aad dhigtaanoo macnaha asalkaa imika maqsuud maahaan leenahay la wadactum haddaad dhigtaan asamsaamata samsaamadna waa seeftan afka badaneen laamin wax goysaa dhib yaraan kuba goysaa taas haddaad dhigtaan calaa haadih halkuu ishaarayana waa ishaara ilaa qafaa qadaadkiisii buu ishaaray lafdiga alqafana luqada carabeed yudakar wa yu'anas macnaa waa la tadkiiriyaa lana taaniisiyaa iminkana taaniiskeedii tan baa kaba mida haddii lafdigu mudakar yahay calaa haadaa buu odhan lahaa inay iyadu ishaarayaaye ee lafdigan baa luqada carabeed tadkiir iyo taaniis labada macnoba uu kuba yimaado maaha marka aan leenahay tadkiir iyo taaniis alfaadaha caynkaasee lafdi keliya leh marka la leeya waa taaniif in ta la gelinayo isaga lafdigii la bedelayo maaha oo qafaat la odhanaya may waa xagga macnaha waa macnaha acdaada xataa shirkeena intooda badan waa waxa kuba yimaada marka la eego luqada carabeed tadkiir iyo taaniif lafdigu intiisii iskama bedelayo taadii faariqada ahaydna ma gelayso ee laakiin waa macnaha ayuu mu'anad ka yahayoo markaa muxuu ka muuqanayaa haddii sifa ama nacti raacayo haddii sanoo kale ismu ishaaro haddii damiir u laabmayo taas baa markaa taaniisku ka laabmaya ayuu ka muuqanayaa tadkiirkuna halkaasuu ka muuqanayaa ee lafdigu markaa maha bal markaa waxaan leenahay lafdigan alqafa dee imika waa kanoo calaa haadihi buu yihi lafdigan baa mu'anasa macna ahaan mudakarna waa u yimaadayo haddii calaa haadaa la yidhaha luqo labaad baa jirto sax bay ahaan layd haddaba haddaad dhigtaan samsaamada ama seef ah halkaa qadaadkaygaa saartaan uma danantu aan u maleeyo anii anigu unfidu inaan fulinayo macnaa aan socodsiinayo dee ubaliq aan gaadhsiinayo dadkii kelimatan kelima samictuhaa min annabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi aan kaba maqlay qabla an tujiizuu calaya waa qabla an dee tabluquu ama taqdacuu ama tukmiluu qadca ra'si weeye intaydaan aniga madaxaygii goyn ujeeddadu seeftii baa i saaran marka waxaa haddana aan sidhi oon u malaynayaa intaa weli aan luquntaydii la goyn baan kelimo aan rasuulka ilaahay ka maqlay baan anigu isweydaarinaya oo dhaafinaya isdhaafinayaaba dadkii kala gaadhsiinaya haddaan taa aan u maleeyo laanfadatuha maan joogsadeen mashaqada iyo dhibtaas iyo arintaasna tabliiqa caynkaaseen wax gaadhsiinayeen wax gudbinayo iyadii kamaan joogsadeene waan gudbin lahaa taas buu leeyo waan fulin lahaa bal kolley arrintan abudar dee waa taa aan qisadu kolley siday usoo dhacdayna ama sidan dee xadiidka qisadiisiiba aan sooba sheegnay arrinkuna waxay ahaydba kolley mala nahyintani waqtigii amiir almu'miniin cuhmaan ibnu cafaan ayaabay dhacday oo isagoo shaam jooga ayay isqabteen amiirkii shaam markaasee mucaawiya ayad qur-aana kolley macnaheed isaguna nin zaahidu ahaa aada u mutaqashifa bal aan ogolaynba dee isagu wixii intaa qadadaada iyo cashadaada wax dhaafsanba wixii lasii dhigtaba kansi buu kaba dhigayay taas oo kale oo dee markaasaa waladiina yaknizuuna dahaba aayaddaasi alfida ayay mucaawiya oo markaa isagu shaam dee ilaa waqtigii cumar buu amiirkeeda ahaa waqtigii cuhmaanna isaga ahaa ayay isku qabteen oo ah isagu uu leeyahay ahlu kitaab bay kuba soo degtay abudarna uu leeyahay inaga iyo iyagaba way kuba soo degtay dee weliba haddaba haba yidhaaha taas inagiiyo iyagaba way kuba soo degtay hadday arrintu tahay uun kan isagu xoolaha ururiya hadduu sakadii bixiyo kansi maaha si dee laguma fasiraye ma isagu wixii la dhigtaba dee kansi buu kaba dhigaya toban goor sakadii bixi haysashadan iyo tana waa in laysma dhaafiyo taasba ahayd arrintiisa ahayd adugu cabasha markaa xaggii mucaawiye kaba timi taas cusmaan baa deeto amray oo markaa madiine ayuu yimi madiine markii uu yimina dadka waxay noqdeen si wax laan laba arki jirin oo kale oo dee malaha waxyaalo ayaa meeshii dhacaya tahay oo adugu isagaa markii dambe ikhtiyaarkiisa u degay meel rabada lagu magacaabayay ayuu tegey oo halkii dee aynu bilowgii kusoo maray isaga iyo waxa weeyaan mawlihiisii iyadoo in lagu soo maray maro keliya ay wada xidhan yihiinba bal halkaas bay ahaydba in arrimuhuna dee waa waxyaalihii dee keenaya malaa ama umuurahaas baa nahyigana uu ahaa isaguna se hadalkiisani bal markaa uu tilmaamayo ama uu dee ina tusayo umuu arkahayn kal haddii arrinkani diin ku tacalluqsan yahay rasuulka ilaahay wuxuu ka maqlayna ay tahay waajibna ay ku tahay tabliiq wacidna uu soo arooray ninka cilmigiisa qariya amiirku hadduu ku yidhaaha ha fatwoonin ama haba sheegin in la adeecayo taa umu arkahayn weeye waayo isagii malaa jaanib kale dee waa isagoo le rasuulkii ilaahay baa amray inaan dadkii gaadhsiino waa tabliiqah wacidna waa cilmiga qarintiisii oo kale in markaa isagu taasu waa ra'yigiisii iyo si uu qabaybo inaan dee markaa amiirkii laguba adeec ahaynba haddii arintu ay tahay oo jaanibkan kuma tacaluqayso dee wixii uu ogaaye diintee uu ogaaye bal maalan taasoo kale tabliiqiisii oo markaa tan buu lahaa ou lahaa haddii dee bal maalan seefta ah halkan iba duldhigtaan oo luquntiigaba saartaan oon intaas ka gaadhsiin kara inaan wax sheego oon sheegi un baltaas bal arrintiisuna taas bay kolley kitaabulxajna arrin iyaday mutcada xajka ahayd oo dee masaa-ishan aanay ahayn mutcada xajkana kolley cuhmaan oo kaliya way diidi jireen oo way nahyin jireen cuhmaan dee cumar iyabaa ugaba horeeyo kolley taas arrinkuna may ahayn inay leeyihin mutcadu ma bannaana ee waa jaanib ay dooranayeen oo ifraadkay dooranayeen tay u dooranayeenna waxay horta cumar iyo bal si beydkii haddii marka la wada yimaado ninku cumradii iyo xajkiiba mar la wada guto dee marka dambe waxaa lagu soo noqdaa un beydkii waxay noqonaysaa xajka dambe unbaa lagu soo noqonoo cid ku soo noqnoqonaysaa may jirin si loo kala fasriyo oo xajkii iyo cumradii iyagoon dee xarim ahaynba ogaa rasuulkii ilaahay dee tan inuu dadkii amray bal uu qaarinba aha haddana waa si dee loo yimaado had iyo gooro beydkii marka imika laga noqdona cumrada ay iskaba bilaabanto taas baabay ahayd oo kale marka waxaynoo iman doona iyadoo la joogo meelo dee loo soo baxay madiine laga soo baxo dhexaha laba joogo cuhmaan uu nahiyayo cali isagoo dee sunnahan ogaa rasuulka ilaahay sunnihiisii inay ahayd inuu israaciyey oo kale oo bal hadallana uu dhex mareen baltaas marka waa jaanib iyadana hadalkan dee imika in abudar oo kale kuba dhowaanayse bal muhimku abudar hadalkiisani taas buu ahaa ta kale inaguma suganna waa boorin layskuba boorinaya bal dee suuradaa ruuxii macduur buu ku noqonaya haddii la amroo lidhaa lagaba joojiyo waa inuu kaba joogsado daacadii way imanaysaa waajibkiina isagii uu kaba dhacayaaye laakiin jaanib kale hadalkiisani waa boorin layskuba boorinayo tacliimtii cilmiga iyo in bal waxa weeyaan xataa mashaqadii ruuxa kuba gaadhaysa cilmiga faafintiisa oo kale loo dulqaato loo adkaysto oo kale iyo wixii dhiba xagga ugaba yimaada isagoo ajri doonaya waajibkan saaranna iskaba ridaya inuu kuba sabro iyo bal taas ayaa adugu kolley waxyaalaha aan kaba faa'iidaysanayna ama inoo faa'iidaynaysa kaba mid ah wa qaala bnu cabaasin ibna cabaas baa wuxuu yihi kunuu rabbaaniyeena xukamaaa fuqahaa bal waa sida aniga nuskadayda kaba muuqata inoo laga yaabaa nusqooyinka qaarkoodna xulamaaa fuqahaaa bal taasi inay kaba muuqato in oo waxa weeyaan ay waxa laga yaaba labada laftiba inay soo arooreen oo xulamaana ay jirteen bal haddaan tan ku horeeyo ibnu cabaas tafsiirkiisii weeye rabbaaniyiina buu fasirayaa ibnu cabaas waana imika halkan tacliiq bukhaari ee ibnu abi caasim baa isnaad xasana iyo khadiib iyobay ku xidhiidhiyeen rabbaanigiibuu muxuu ku fasirayaa rabbaani oo wuxuu leeya kunuu rabbaaniyiina noqda maxay xukamaa macnaha dawi xikma waa dad dee waxa weeye xukamaa haddii aan lafdiga qaadno ama xulamaa kuwa dulqaad lahoo ujeedadu dee waqaarkii iyo xilmigii iyo rasaanadii iyo sakiinadii cilmi lahaa dee ay kaba muuqato kuba sifoobay oo fuqahaa diintiina ah kuwa fahamsan oo macnaha markaa rabbaanigiibuu ku fasiraya alxakiim alfaqiih markaa waa ruux xakiim ah ama alxaliim haddaan idhaahno lafdigaas ruux dulqaad lahoo dee rasaanadii iyo dulqaadkii iyo deganaantii cilmigu keenayey ee dadka ahlu cilmiga adabtoodiiba ahayd iyo dee aqoontii kaa isagu kulansaday ayaa lagu magacaabaya rabbaani laguma magacaabaya bal taa wey wayuqaalu waxaa la yidhaha bukhaari baa leh alrabbaaniyu alladii kii weeye bal laftiga rabbaani nisbada on kusoo yar laami doonaaye laakiin halkan baana keenaysa inaan ku laabane alladii kii weeye rabbaanigu yurabbii rabaynayo barbaarinaya annaasa dadka bisikhaari alcilmi cilmiga kiisa yaryar qabla kibaarih oo dee cilmiga kiisa yaryar waa kiisaa waadixee dee bal matalan jusiyaadkiisiiyo horta intaan kiisii waaweynaa la gaadhin kii bal matalan taa aan la gaadhin ka ku barbaarinaya ku rabaynaye baraya dadka cilmigiisa ilaa ay dee kii weynaa gaadhaan oo kii yarabaa laga bilaabi haddana kii ku xigay ilaa halkii dee waana cilmi dariiqii laguma baranayeba ruuxa cilminatu uguba xasilaya weeye ilaa kii waaweynaa laba gaadho kaas baa rabbaani lagu magacaaba lafdigan alrabbaaniyu dee waa kan oo horta waa lafdiga mansuubka ah bacd alculamaa waxay nisbada kaba dhigeen inuu yahay mansuubun ila arab markaasna ziyaada ay jirto un aliftan iyo nuuntani ay markaa ay ziyaado ay tahay sida dee iminka raqbaaniyun iyo lixyaaniyin iyo kagarhka weyn oo kale waa lafdi alifta iyo nuunta ay ziyaado tahay nisbadu laba timi haddaan taan idhaahna maxay noqon waa kii ilaah loo nisbeeye macnuhu waa kaa aladii yaqsidu maa amarahu rabu biqasdihi min alcilm walcamal waa kaa isagu u qasaya rabbi kaa loo nisbeeye waa kaa isagu u qasaya wixii ilaahay amray ee cilmi iyo camalba ahaayo bal taas iyadu waa mid waxaa kaloo bal maalan markaasin laba yidhi mee wuxuu imika halkani rabbaanigu waa mansuubun ila tarbiya waa lafdigan ibnu cabaasna sida ama hadalkan dambe inoogaba muuqata oo tarbiyadii maxay noqonba waaba kaa imika cilmiga kiisa yaryar dadkii ku barbaarinaya ku kobcinaya ilaa ay kii waaweynaa gaadhaanba barhkood baaba yidhaha alrabbaaniy waa aladii yarubu alcilma macnaa waa ka u qumaya cilmiga islaaxintiisii hagaajintiisii faafintiisii haddaan lafdigaasnaban idhaha aladii yarubu alcilma macnaa waa ka isagu u qumaya cilmiga islaaxintiisii ka shaqayntiisii hagaajintiisii nashintiisii faafintiisii bal kaas baaba ay tahay oo waa xagga marka leega ishtiqaaqa labada lafti o waxaa kaloo bal maalan ibnu caraabi oo kale uu yidhaahaa caalimka hadduu ruuxa caalimka rabbaani lama odrhanayo xataa yakuuna caaliman mucalliman caamilan oo waa mid ay yidhaahaanba ruuxan cibaaradan mudanaya magacan iyo nisbadan mudanaya waa ruuxa intuu caalim yahay dadkiina wax barayo isaguna cilmigii ku camal falaya macnaa intaasuu kulansaday waa caalim waa mucalim waa caamil oo kaas baa deeta magacan mudanayo la odhanayaa rabbaaniyun kaas baabuu noqonaya rabbaanigii bal macaanidan kalena waa taas ee waana macaani iskuma dhowdhow kole sheekhu raximahu llahu tacaala halkan tarjamadii umuuradee kala duwan buu inoo soo ururiyey nusuus axaadiid bayaanu xadiidhaanba usoo naqlin ama aanu u ishaarin oonu xadiidnimo imaka caddayn iyo ayaad qur-aanaba leh guud ahaan cilmiga fadligiisa iyo mansiladiisiyo taas bay tilmaamayeen wax kaloo xadiidoo baabka uu kuba soo arooriyey maba jirto intan buu kuba kaaftoomo dee iyaduba axaadiidna kulansatay gees kalena dee waabu badiyey oo umuuraha abwaabtina way noo socon doontaaye bal intaas buu kuba kaaftoomayo ama wax dee shardigiisii gaadhsiisan oo halkan suga ayaaba markaas aanu helin ama waaba helaya laakiin dee intan buu kuba gaabsaday si aan kitaabku aadba ugu sii ballaadhan hadduu dee baabkasaba wixii ku soo arooray uu dhammeeyo kitaabkii aad buu u weynaanayaa bal markaa taasuu deeta uguba kaaftoomay baabu maa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yatakhawalhum bilmawcidati waalcilmi kay laa yanfiru haadaa kadib baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye kaana uu ahaa nebiyu sala allahu calayhi wasalam yatakhawalhum waa dadka saxaabadii yatacahadu mid kaga warhaya weeyaanoo waqtigoodii iyo xaalooyinkooda kula socdoo ku dhowroo ku ilaaliya bilmawcidati waanada uu waaninaya waalcilmi cilmigii koley cadfu khaasin calaa caam weeyaanoo dee mawcidadiba cilmi way noqonaysaa waanadii kaliya tadkiikii kalena uu noqonayaaba bal waxa weeyaan haddaba waanaduna waa lafdiga inoo soo socda hadday noqoto tadkiir iyo mawcido iyo hadday cilmi laysu sheegayaba haba noqoto si rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waqtigooda iyo xaaladooda uu laba soconaye ugaga warhaynaye bal jaanibkaas oo macnaa waxa weeye kamuu dhigayn dee saacad kasta iyo maalin kasta iyo laxdo kastaba inuu cilmigii iyo tadkiirkii ku jiro waqtigii ayuu wuxu sheegayey waqtiyuu waxbarayay waqtiyada qaarkoodna si uu dee isagii aanay u daalin waaba kaa kaba daynaya howlahoodii kalena ay kuba toosayaan haddaba baabku wuxuu u baabaysanya atakhawul kolkolna atakhawulna barhkood way ku dabdiyeen waa tacahudka imanka haddii la ydhaha takhawala almaal oo kale waa maalkiibuu ilaaliyey xafiday la socdo uu dhowray weeye xaalkoodii awqaadahooda u ilaalinayay uu dhowrayay si iyagii aanay u daalin aanay u caajisin haddii arrintu ay noqoto un daa'imitaan la daa'imo tafkiirkan iyo mawcidadan iyo cilmiga laysu sheegayo hadhow saama ayaaba dee kaba iman lahayd iyo bal maalan haddaba taas buu baabkeedi yahay iyo wixii baltaa tilmaamayey ayna tusayey muxuu yidhi kay laa yanfiru waa si aanay u dilin si aanay uga daalin arrintan oonay uga caajisin oonay ugaba xiisa dhicin markaasna fahamkii la fahmayey iyo qaabiliyadii iyo weelayntii baa meesha ka baxaysa haddii meeshii ay jirto dee cazi wixii laga caajisay ama laga xiisa dhacay oo loo xiisaystay haddaba rasuulka ilaahay bal umuuraha uu yeelayo dee inagana darsi nooba ah taas ayuu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu yuusufa qaala akhbaranaa sufyaanu can ilacmashi can abi waailin can ibni mascuudin qaala anahu qaal bal moxamed ibni yuusuf laba nin baa ku jira kitaabka khaasatan sheekhyada bukhaari dee wax ka dambeeyana way jiri karaan ee waa laakiin marka la eego sheekhyada bukhaari mid moxamed ibni yuusuf alfiryaabi baa la ydhaa midna waa nin degaankii bukhaari kaba yimi oo moxamed ibni yuusuf albikandi ama albukhaari baa la ydhaa waa laba ninoo kala weyn oo ninkan alfiryaabi oo markii dambena dee firyaab waa isba maa waraa nahri buu kaba yime laakiin shaam sawaaxishiisa iyo halkaa dega oo la arko halkii uu bukhaari kulaba kulmay kaas baa weyn marka waxaana jirta ninkan halkan waa moxamed ibni yuusuf alfiryaabi sheekhuna kolley daabit buu halkan almuhima ayuu sheegayaa daabitkana wuu ina anfacayaa kitaabkiie moxamed ibni yuusuf alfiryaabi horta waa nin kutubta lixda aba riwaayo ku wada leh waa firyaabigan aan hayno dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyeyna weeye marka waxaa lagu tirinayaa sheekhyadii bukhaari raggoodii waaweynaa ama kibaaru shuyuukhi shanta imaam ee kalena waxbay ka wada wariyadeen dhammaan waa siday kaga wariyeen nin la kulmay ma jiro bal nin ay u suurto gelaysa inuu la kulmo dee taasi way adkaydoo barhkood nolol una ku soo gaadheene laakiin iyagoo ciyaalah yaryar buu dhintay abu daa-uud iyo marka la eego dee waxa weeyaan mala abu daa-uud baa toban jir noqonayay muslimna waaba kaba yaraaye laba boqol iyo labayo tobankii hijirada ay dhimashadiisu ayde markaa bukhaarina waa siduu mee toos buu ugaba wariyaa intooda kalena dhammaanba kutubtooda uu ku suganya waa waasida waa sheekha labaadunbuu noqonaya waana ninkan aan hayno horta waana nin dabaqada aan sheegnay lakiin halkan faa'iidadu mar mid baana jirto moxamed ibni yuusuf alfiryaabi kol hadduu sufyaan yidhaa waa sufyaan uthawri uun nin kale ma noqdo oo iyaduna waa taas sheekha haddaba halkan buu wuxuu leeyahay xadiidka naftiisa iyadoo axmed ibnu cuyeyne kaba wariyey daabit buu inoo sheegayaa moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi labada sufyaanba waxbuu ka wariyaaye laakiin marka uu sufyaan unu yidhaaho thawri buu ula jeeda rag baa isaa kula mida abu nucaym iyo rag labaa taa kula mida oo thawri ama iyada hadduu ibnu cuyeyne ka warinaya uu caddeeyaa oo isaga uu caddaynaya ninkuu idlaaqaya waa kan arrin kaleu sheekhu raaciyey bukhaari hadduu moxamed ibnu yuusuf keliya ku gaabsado firyaabi unbuu ula jeedaa moxamed ibnu yuusuf albikandina waa ka wariyaaye laakiin isaga uu dhammaynayaa buu leeyahy hadduu moxamed ibnu yuusuf ku gaabsado oo markaa laba daabit baan haynaa bukhaari hadduu moxamed ibnu yuusuf yidhaaho waa firyaabi waxaanan leenahay qolooyinka kale o dhami markuu sheekha sheekhooda noqdo ninka kale kitaabkoodaba kuma jiro oo moxamed ibnu yuusuf ilbikande shanta kale nina waxba kama warina bukhaari unbaa keligii kama wariyo markaa moxamed ibnu yuusuf kutubta kale markan ku aragno ee uu yahay sheekha sheekhooda waa firyaabi nin kale maaha waayo moxamed ibnu yuusuf ilbikande waa bukhaari un keligii kuwa kale oo dhan kutubtooda riwaayo kuma laha arrinku markaa kaleu inoo raaciye waxa weeye moxamed ibnu yuusuf hadduu bukhaari yidhaaho dee sufyaan thawr waan garanay laakiin hadduu bukhaari yidhaah moxamed ibnu yuusuf firyaabun buu u jeeda ama moxamed ibnu yuusuf ilbikade ba saasuu sheekhu yidhi raximah llahu tacaala waxa laga yaabaana cashar kan ka dambeeya haddii aan gaari karno ayaan arki doonaa iyadoo uu ninku moxamed ibnu yuusuf yahay oonu idlaaqay oo haddana sheekh uu kuma fasiri doono inuu bikandi yahay waa ma dheeraba imankaanuu safxada boqol iyo lixdan labiyo lix baan isaga boqol iyo labiyo toddobaatan kitaabkayga ayay kuba iman doontaa waa cashirkan ka dambeeya mbele marka waxaan leenahay bal mala aqlab un baan kaba dhigaynaa ee markaasna waxaan raacinaya waa aqlab een laakiin waa cibaarada uu dhigtay maxamed ibnu yuusuf haddaba waxaan leenahay un bal waa sheekha bukhaari qolada kalena waa sheekha sheekhoodu noqonaya waana isaga sufyaanna waa thawri abu waailkana horeynuu soo aragnaa waa shaqiiq ibnu salamo bal aan iska dabdino un abu waail waa kunyadiisa magaciisana waa shaqiiq ibnu salama labadaba kitaabka uu ku imanaya kolkol shaqiiq keliyu kuba yimaadaaye intuba waa ninkaas can ibni mascuudin qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatakhawaluna macnaa waa xaalada yada mid kula socdo oo kaga warhayo tacahudo dee macnaa isagoo ilaalinayo iyagii kaba dhowrayo waxad iyo goor dee waqti kastaba lagu jiro uunu hadhow infiraar keena yatakhawaluna bal lafdiga macnaa yatacahaduna weeye kale xadiidka naftiisa waa walo anu kitaabkan bukhaari ahayn sheekh weli waa joogaa laqmadiisii dee sidaan ku eega xafidahullah sheekh maxamed ibraahim baa la yidhaha mashaayikhdaydii inkaba midaa cibaaradu ka cabiri jiray dee af soomaali ahaanba waxayd yatakhawaluna uu nagu faajofaajoonayoo kale waa cibaara taase sheekh fiqmiga la yidhaha buu degan yahay nin weynaha tan walow dee ilaa intaa wax aqriyayo ramadaantii ugu dambaysaa laygu sheegay inuu wixii makayntii ka dambaysa aan wax aqriyin sheekh axmed ibraahim dhacis bal yatakhawalna micnuhu waxa weeyaan dee waa yatacahaduna ama yuraaci axwaalana way xaalka yaga ayuu kula socday uu nagaga warhayay waqtiga yaduu ku dhowrayay iyo bal maalan xaalada yada sidee bal maalan bilmawcidati waanooyinka fil ayaami maalmaha oo maalin kastana ma wacdi ahayn maalin kasta wax nooma sheegahayn muxuu taa u yeelayay waa karaahata sa'aamati calayna waa isagoo noogid iyo inaan ka caajisno nu ka daalon ka xiso dhacno noogaba baqanayo markaa dee wixii bal maalan ruuxuu kaba caajise waxa weeyaan ka daalana ma qabanayo ma xafidayo ma fahmayo wuxuu kaba jeeday noqon haddaba taas bay ahayd oo bal markaa kolley baab kale ayuu inoo soo celin doonaa si dhaqsi inooguma soo celin doonaaye xadiidka tan kama faa'iidaysanaynaa dee kolley waa umuuro oo baahidii way kala dunaanaysaa axwaashna way kala dunaanaysaaye bal maalan waxyaalaha camalkii saalixa ee mawcidadii ay kaba mid tahay ibnu cabaas oo kale waa cikrima siduu faray caaisha waa say cubayd ibnu cumayr iyoba fareen in dee wacdigood iyo marka ay dad uba tagaan ama ay wacdayeen waqti kasta aanay kaba dhigin saamadan baa iman wixii in la diidoo la nacaaba imane bal kolley axwaashna way kala duwantaaye camalkii saalixa iyo bal maalan cilmigii kaba mid ahaa iyo mawcidadii iyo bal istimraarka daa'imka iyo jiddiga daa'imka hadhow infiraar keenaya bal taa in lagaba dhowro marka xaaladii maxay noqon muwaadabadii iyadoy madluub tahay laakiin haddana wixii aa takaluf ku jira ama takaluf kaba imanaya ama infiraar kaba imanaya in layskaba daayay noqon dee taasna axwaasha dadka oo dadkii dalabadii cilmiya dadkii kale way kala duwan yihiin axwaashoodii iyo ashkaastii iyo waxyaalahaas ayay ku kala dunaanaysaa oo maaha un dadkii si keliya loolama wada dhaqmaye bal muhimku waxa weeyaan in wakhtigii loo nashaadaysnaa waxaan la sheegaya la dhowro la ilaaliyo haddii sa'aamo iyo waxyaalahaasi jiraanna bal maalan la yskaba daayo si aan infiraarkan iyo sa'aamadani aanay uga iman waa taxdiidka iyada inoogaba sugan xdثna mحmed بن bشhاaر qال xdثna yaحya بن سacيidi qال xdثna شhucبة qال xdثnii abuلطyاaxi can أنس can النaبiyi slى الlه عليه وsلم qال أنhu qاal bal koley yaحya بن سacيid waa qadaanun ninkaas mxamed ibnu bashaarkana lixdaba sheekh lixdan usuushiyo umuhaadkale sheekh buu wadayo sagaal sheekhay ku kulmaan buu kaba mid yahay ee ninka صaxaabiga ka warinaya abuطayaax kunyadiisan baa aada uguba shuhroobo looba yaqaanaa waa taasuu kuba shuhroobay waa nin reer basro ah oo dee hiqo oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah anas waa beryihii dambuu laba kulmay oo waxa weeyaan waa taabiciinta raggii uguba dambeeye magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la idhaha yaziid ibnu xumayd abutayaaxna waa ta uu ku shuhroobay adubaci abutayaax dubaci ama albasri waana nin hiqaan lena kutubta lixdaana dhammaanba waa ku wada sugan yahay anas ibnu maalik baa wuxuu yihi can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala yasiruu fudaydiya oo dadka waxaa ku adkaynina u fudaydiya waa bal maalan walaa tucasiruu ha adkaynina wabashiruu bishaareeye oo dadkii u bishaareeya oo waxyaalihii kaba farxinayay iyo warkii kaba farxinayay iyo wixii ay jeclaysanayeen iyo dee bal maalan camalka ay laba imanayaan haba koobnaadee in lagaba aqbalayo o laga ajri siinayo o laga thawaabinayo waa taaliifkii taas ugu bishaareeyo walaa tunafiruu ha eryina oo ha didinina kolley walaa tunafiruu iyo walaa tucasiruu hadalkii horey adkayn uba sii tahay imaam nawowi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala yasiruu walaa tucasiruu haddii imaka yasiruu un lagu gaabsado oo la yidhaha dadkii u fudaydiya intaas laguma daayo ruuxu hadduu waqtiyada qaarkood fudaydiyo ina kalena uu adadkeeyo dee waxaa la odhan lahaa ma waa kanoo waa ku waa camal falay howti uu kuba camal falay ee walaa tucasiru maxay faa'iideynaysaa waa dee asal ahaanba tacsiir iskaba ilaaliyo linafyi tacsiir fii jamiici alaxwaal oo haddii yasiru un wax laba yidhaaho waxaan macno aan aynaan kaba helayn baan kaba helaynaayo macnaa haddii tacsiirku mar un yimaadaba dee meeshii inay nafyigii ama nahyigeen dambaa laguba dhacayaayo waxay kaba saaraysaa tacsiirkii oo taasaa macnaa faa'iidaansta kalena waa taasoo kaleo dadkii u bishaareeyay qusuudku waxa weeyaan un marka dadkii dhowaan soobay islaamayay ha ku adadkaynina fi libtidaa bal wixii dee uba sahlanaaya u fududaaya iyagu islaamkii ay kuba jeclaysanayeen taas uba sheegaba taas oo kale macsiyada dadka lagama sajrinayo iyadana si dee dabacsan oo ludfiya in looga nahiyo wixii weeye si ay u aqbalaanbo ilaahay baaba dee nebi muuse iyo nebi haaruun isagoo fircoon uu ilaahnimo sheeganaya u diray yihi faquulaa lahu qowla layinan hadal dabacsan kubadhaa lacalahu yatadakar oo marka munkarkii la nahiyayana usluubku usluub dabacsan oo ruuxii soo jiito oo aan ficil kuba xambaarinaya inuu sii xanaaqo inay noqoto cilmigii la barayeyna dadka la barayeyna inuu tadriij noqdo oo macnaa waxa weeye dee lagaba bilaabo saaadaynu soo marray siqaar alcilm wixii ruuxa fahmigiisa u soo dhowaa loo siyaadiye loo siyaadiye ilaa la gaadhsiinaya heer dee uu bal matalan wax kastaba qaadan karo oo kale bal macnuhu waxa weeyaanu shaygii marka la fudaydiye la sahlo oo kale ruuxu hadduu gudagalo waa sii siyaadsadaa uu sii markaas laakiin haddii marka hore lagu adadkeeyo taas infiraarkii baabka kaylaa yanfirudan xadiidkan buu ka soo qaatay kan dambuu kaba soo qaatee waxyaalaha maxaa keenaya infiraar bay taasi keenaysaa waana labada xadiid ayuu tarjamada ku kulmiyey maa kaana nabiyu yatakhawalum bilmawcidati waalcilmi kay laa yanfiru inatakaa kale karaahata saamati si aanay u didin si aanay u curino bal matalan xaggii tacliimtii iyo wixii laysu sheegayaa fiicnaa iyo munkarkii layskaba nahiyiyo kii isagu bal islaamkiisu dhowaa taaliifkiisa iyo umuurahoo dhan ba waxa weeyaan xadiidka way noo soo hosgelayaan baabu man jacala liahli lcilmi ayaama macluuma hada kani baabu bayaani man shaksi baabkii cadayntii weeye jacala u yeelay liahlilcilmi dadkii ahlucilmiga ayaama macluuma waa xadiidkii hore inoo soo celinaya kan imakaan kaba soo baxnay oo waxaa kaba mid a dee takhawulkii ama tacahudkii iyo dadka waqtigooda oo laba ilaaliyo iyadoo dee waqtiyo gaara maalmo gaara hadday mawcidadii tahayna toddobaadkii maalin oo kale hadday cilmigiiba tahayna bal ayaamo dee dadkii khaasatan ay kuba adkeyn maalin kasta inay darsigii xaadiraan ama ay dhigtaan oo kale bal markaa ciddii taas uba yeeshay ayuu baabkeedii cadaynteedu yahay dee kolleyna xadiidku kaba soo qaadanaya inay baltaasna wax mashruuca tahayn wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana cuhmaan bn abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can abi waailin qaala abu waail keeg iyo ibnu mascuud waa halkeedii intii ka horreysuu sanadkii bedelay lafdigiina waxbuu ku soo kordhiyey xadiidku isaguu mukarar yahay haddana maaha sanadkii hore iyo lafdigii hore un inoomuu soo celin isagoo tarjamadii un bedelay ee tarjamadii xadiidka waxyaalihii aan kama qaadanayna wax ka midu inoo soo dhigtay waa fawaaidda xadiidka mid kamida taa horena fawaaidda xadiidku inoo faa'ideynaya mid kamida tarjamadu ahayd fiqulbukhaariyi fii taraajim waatay dhahaan markaasuu haddana sanad kale uu inoo soo kordhiyayoo dariiq labaad oo xadiidku leeyahy waa mid alfaado aan markii hore riwaayadii hore la socon buu inoo soo kordhiyo inkasta mukarar haba ahaadee laakiin matiga iyo sanadkaba wax cusub oo inaan hore usoo arag baa jirta sheekhuna raximah llahu tacaala takraarku kitaabkiisaa ku badnaaday siaan horeba usoo sheegnay haddana way yar tahay xadiid keliya inuu soo celiyo isagoo sanadkii iyo matnigii leh xataa hadday taasi ku adkaato marka dambe waaba kan tacliiq iyabuu uba rogaayo oo ikhtisaar waxyaalo kaleu sameeya ama tasaruf kaleu laba yimaada bal axaadiidta kitaabkiisa saas kuba soo noqotay waxaa la yidhaha labaataneeye uunba weeye hadday wax dheer yihiinna wax yar baa dheer sanad iyo mati soo wada noqday ah taasi waxaa kale kumayaalkaa ee badan waa kolley fawaa-id kale oo ama isnaadiya ama matiga kuba tacalluqsan baa kolley jirtoon markii hore kuba sugnayn kanba waa taas ayuu inoogaba mid yahay wuxuu yihi markaa abu waail qaala eeg intani matniga markii hore inaloomay socon kaana cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa yudakiru nnaasa dadka mid waaniya fii kulli khamiisin dacna cilmigii uu u fatwoonayay iyo qur-aankii uu u laqimaye lagu dul aqriyaya iyo axaadiisii u sheegaya taas maaha waa markay tadkiir iyo mawcido noqoto maalin kastoo khamiisa ayuu wacdiyi jiray fa qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi ee isagii arintan isagii u xamaasaysnaayo dee aadna uguma xiisaysnaa yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiisii lawaditu waxaan jeclaadoon ku tamaniyey annaka adigu dakartanaa inaadna wacdido kula yowmin maalin kastaba inaad nooga dhigto wacdiga taas baan kuba tamaniyey oon jeclaaday buu yihi ninkan waxaa suurtagala inuu yahay kolley kitaabka aakhirkiisa ay kuba iman doontaa ama aakhiru dacwo aakhirkiisa adigu waa meelaha dambe una yaziid ibnu mucaawiya nakhaaci nin laba idhaah waayo wax taa tilmaamaya kitaabka meel dambe kuba iman doonta xadiidkanun markaasaa qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi ibnu mascuud ama amad waa adaatu istiftaax alaabay la mid tahay oo miimtuna markaa mashadna waa hadalkii unbay lagu furfuranaya lagu bilaabanaya sida alaadoo kale inahu shaniye yamnacunii waxa ii diidaya min daalika arrinkaasoo inaan waqti kastaba idin waaniyo waxa ii diidaya anii anigu akrahu waxaan nacaya an umilakum inaan idin cajsi geliyo oo min almalal in allaha laa yamalu xataa tamalluwati aynu soo maray waa sa'aamadan bay isla mid yihiin inaan idinkii bal matalan markaa ka caajistaan oo ka xiisa dhacdaan oo markay idinku badnaatay maalin kasta aa wax maqashaan taas baan idiin nacaya wainii aniguna atakhawalukum ay atacahadukum weeye waxaan dee xaalkiina iyo waqtigiina iyo umuurihiinan dee aan kulaba soconayaaoo ta bilmawcidati waanadan kamaa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yatakhawalunaa biha si rasuulka ilaahayba annaga maalin kasta nama wacdiyayne annaga axwaashayada iyo waqtiyadayada isagoo dhowraya bal taa wuu laba iman jiray makhaafata sa'aamati calayna isagoo taa rasuulku u yeelayana sa'aamo iyo noogid ama cajzi iyo daalid aan kaba daaloon ka xiisa dhacno isagoo nooga baqanaya bal xadiidku waa kii makaan kaba soo baxnay inta yaree kalaamkaasiyo sababtii xadiidkiina waaba inoo soo korodhay sanadna waa inoo soo kordhay in xagga marka la eega man jacala liahlilcilmi ayaaman macluumana muxuu kaba qaatay ibnu mascuud wuxuu yeelaye waa kan maalinta khamiiseed buu tadkiirkii u khaas yeelay wacdigii toddobaadkii maalin bay ahayd xagga wacdiga maha inta kale o dhan inuu aamusaan cidi uba iman ahayn bal waxaa laga yaabaaba salaada subax hortood in gurigiisa albaabkiisa lagu diyaarba ahaa oo maalin kastaba taasoo kale masjidkii buu joogaa ee waxa weeyaan waa wacdiga caamkee uu wacdiayo ayuu tan marka halkan uu kaba qaatay gees kalena dee xadiidka naftiisa inooguma sugantao marka uu yidhi dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaana yatakhawaluna bilmawcidati fi layaam manaa maalin kastana ma wacdi ahayn maalin maalin baa wacdigiisu ahaa waqtan bacda waqtin buu ahaa halkaasna waa ka qaatay oo ah ruuxu hadduu ayaamo macluuma dadkii ahlucilmiga uba yeelo darsi la aqriya haba noqdo darsi usbuuciya darsi intaa kaba badan mid intaa kaba yar bal taasoo kale iyadoo xaggii waqtigii dadka iyo xaaladoodii laba ilaalinayo dee waaba shay markaas asal leh oo xadiidkani uu noqonayo mustanad iyo asal uuba noqonayo taabo baabu man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin adakani baabu baabun man yuriid illaahu ninkii ilaahay la doono bihi isaga khayra yufaqihu fi ddiin xadiidka laftigiisii weeye xadaثna saciid bnu cufayri qaala xadaثna bnu wahbi can yunusa can ibni shihaabi qaala qaala xumayd bnu cabdiraxmaan samictu mucaawiyata khadiban yaquulu samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu bal dee sanad kolley waa iska ladaaiftiisa in laysu yar sheeg sheego kol hadduu kitaabku sanad leeya ama dee waxaaba la yidhaa cilmigan xadiidku dee xagga rijaashu waaba nis inta kalena nis baabay noqonaysaa waa wax muhime laakiin haddana waqtigeenaan dhowraynaa bal ninka hore saciid ibnu cufayrun kolley kitaabka aada uguma badna muslimna uu la wariyaaye saciid ibnu kahiir ibnu cufayr baa la yidhaha cufayrkani waa awowgii ruwaaddana arrinkani waa iskagaba badan yahay in awowgood loo tiiriye aabihii kahiir baa la yidhaha waa nin reer masar ahaa weeye oo bal waxa weeye dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay maaha isagu taabici atbaacu taabiciintana maaha waa kuwii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa bukhaari iyo muslimba waxbay kaba wariyaan axaadiida bukhaarina kuma badna nasaa-i baa soo raacay mala abu daawuud sunanta maaha kitaab ulqadar bal waa nintaasa intooda kale waa raggii kitaabka aada uguba soo noqnoqonaye laakiin ibnu shihaab maanta wuxuu ka warinaya in xumayd ibnu cabdiraxmaan la yidhaaho waa nin isaga ka weyn taabiciinta dabaqadii ugu horreyse waayna xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay lixda kitaabba waa ku sugaye nin kaleo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari la yidhaaho oo taabiciya isaguna faqiih oo iqe oo lixda kitaabba ku sugan waa jira macnaa labada dabaqadan geli karaa waa labada xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari oo labadooduba kutubta lixda ah ee laakiin xumaydkan aan haynaa kaba weyne dee kolkol ishtibaah waa yimaadaaye halkan muslim oo kale ayaa inuu inuu cabdiraxmaan ibnu cawf yahay caddeeyeye waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ninkani bal markaasin wuxuu yihi samictu waxaan maqlay mucaawiyata mucaawiyaan maqlay khadiiban xaaliyo isagoo khudbaynaya yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu nabiya sala allahu calayh wasalama yaquulu man yuriid illaahu ninkii ilaahay la doona bi isaga khayran khayr sad markii hore carabka ku dhuftayna tanwiintani waa tankiirkani waa litacdiim ama tanwiintani waa khayr weyn weeye waayo ruux kastoo muslima ilaahay khayr waa la doonaye imanka ka laakiin qolooyinkan dee gaarkee la sheegayo waa khayr weyn ninkii ilaahay laba doonay waxa weeye yufaqihu fi diin diinta ayuu fahamsiiyaa baraa weeye taas weeyaan oo diintii ayuu ugu yeelaa dee fahmo iyo fiqhi taas buuba yeela xadiidku markaa wuxuu inoo faa'iideynayaa kolle dee waa fadliga cilmigu leeyahay oo dadkii iyagu bal fahamkii diineed weeye iyo aqoontii diineed lahaa waa culimadii inay dadkii kaleo dhan ay ka wada mudan yihiin atafaqu fi diinna culumtii kale inuu isna ka sii mudan yahuu ka fadli badan yahay xadiidka way nooguba sugan tahay mafhuumkiisna wuxuu noqonayaa ruuxii aan dee diintii baran qawaaciddii islaamka ee wixii laba xidhiidhsanayd khayrkan qoladan lala doonay lalama doonina waa nin khayrkaa kaba qaday weeye taas ba lafta xadiid baa saa kuba yimi sanadkiisa dacfiha kuba sugnaado laakiin macnuhu dee kan kale mafhuumkiisii aan kaba qaadinoo macno saxiixuu noqonaya bal taas weeye xadiidkan kolle wuu inoo soo celcelin doonaay wa inamaa ana anugu qaasimun qaybiyaan ahay qaasim baan ahay wallaahu ilaahayna yucdi ka waxbixinaya weeye xadiidkan kolley almualafa ama kitaab marka halkaas oo kale me adigu khumus oo kale waa kubas abwaabtiisa ayuu ku soo arooriyaa muslimna kitaabu zakaad buu ku soo arooriyaa marka taas waxay kaba dhigan tahay jumladan labaad iyagoo xag maal iyo laguba fasirayo noqoto anigu waxaan ahay kii qaybinayo hadday tahay xoolahan dee zakadii ha noqoto fay-i haba noqoto waxyaalihii kale dee kii anigu ka qaybinayaane laakiin ilaahay baa subxaana watacaala ka bixinaya oo hadday noqoto haddii dadku ay kala badsadaan oo dee loo kala badiyo iyo haddii taasi waa ilaahay subxaana watacaala qeybtii waa siintii ee anigu waan fulinaya uunoo bal qaasim baan ahay taas oo kale waa lagu fasiray waana taalenay labadooduba meelahaas midna zaka waa ku soo arooriyay midna baabkaa kalean tilmaamaya iyagoo macnaha sheegaya waxaa kaloo laguma sharxay iyadoo cilmiganun laguma dhex jiro dee jaanibkan iyo fiqigii laguma dhex jiro bal ilaahay subxaana watacaala ruuxii uu khayr weyn la doona diintuu fahamsiiyaye wainamaa ana qaasimun anigu qaybiyun baanahay bacnaa waxa weyan cilmigii waan wada sheegayaa dadkii waan wada gaadhsiinayaa cid gaaroon intan wax ku khaaseelo kuwo kale ka qadinayoon ka ma jirto anigu ka qaybinayaan oo cilmigii waa taa waa nashrinayaa wallahu ilaahay yucdi waa bixinayaayo dee marka la eego cilmigii waa mawaahib iyadoo la wada dalbayo iyadoo loo wada joogo ayaa haddana loo kala fahmo badnaanaya loo kala aqoon badnaanaya taas ayaa bixinaya ilah baa subxaana watacaala dee taas bixinayo xaggii cilmiga ay noqoto ilaahay shuraxda qaarkoodna saaway kuma sharxeen waa laba macno laftigu wada shamlinayo oo anigu de waaban sheegayayo dee wixii cilmi ahaa anigaa gaadhsiinayo qur-aan hadday tii axaadiistiisa iyo cilmigii kale u sheegayay laakiin dadki way u kala fahmo badayin u kala weelayn badayin dee majlis kastoo lagu kulmana dadku saasay yihiinba ilaah baa subxaana watacaala ka jaanibkaa dee waxa weeyaan isagu ruux kastaba dee qadarkii uu qadaray iyo qadarkii uu ehelka u ahaa iyo kii isagu bal markaa ka siinaya laakiin qaybiyun baabanahay wainamaa ana qaasimun wallahu yucdi walan tazaala kama suulayso hadihi lummatu ummadani waa ummadan maxamediyadii qaa'imatan inay tahay mid ku toosan calaa amrillaahi amarka ilaahay kuba toosan waa diintii haysata laa yaduruhum aanu dhibahayn man khaalafahum ciddii iyada khilaaftay aanay dhibahayn xataa yaatiya amrullaahi ilaa amarka ilaahay yimaado tanna waa jumlo kale oo dee kolley macno kale inoo faa'iideynayso sheekhuna kitaabulictisaam dee shuraaxduna ay halkaa ama xaafid oo kale iyo halkaa uu kuba sharxay halkaasna uu kuba soo arooriyo in dee diintani la helayo uun had iyo goor daa'ifo dee dadku baatil iyo xumaan iskuma wada raacayaan ilaa la gaadhayo waqtigaa qiyaamadu ay dhowaatay adduunyadiiba bal matalan markaa dee ay dhammaanayso dadkii mu'miniintana ay kaba dhammaanayaane waxaa la helayaa un daa'ifo ummaddan kaba mid ah oo diintii ku taagan ku dhaqmaysa xaqii ku taagan ciddii iyaga khilaaftay inaanay waxyeelahayn ilaa amarka ilaahay imanayo amarkan ilaahayna kolley waxa weeyaan un waa markaa iyadu qiyaamadu ay dhowaato dabayl dabacsan oo imanayso dadkii mu'miniinta arwaaxdoodii mar wada qabanaysa ilaa waqtigaa marka la gaadho qiyaamadu waxay hadhayo uun oo qiyaamadna iyo suurtana lagu dul afuufayaa waa shiraaru nnaas iyadoo cid allah tidhaahaaba aanay adduunyada jirin bay qiyaamadu dhacaysa haddaba inta ka horeysa waa la arkaa dee imanka dhulkii inuu islaamkii sooba ururo dhibta ay badnaatay laakiin haddana daa'ifa la heli uun diintii kuba taagan ku hays oo bukhaari oo kale iyo wuxuu kuba fasiray ahl alcilmi bilaathaar inay yihiin axmed ibnu xamballa haddaanay dadka caynkaasi ahlilxadiid ahaynan ubaba garaniyo cidda ay yihiin ba wey waana qaadiciyaad iyabaa la yidhaha axmed wuxuu ujeeda waa dadkii ahlu sunno ahaa ee madhab ahlilxadiidna ictiqaadsanaa waa kuwa iyagu ku taagan rasuulka ilaahay dariiqiisii haya wixii uu ka tegay haya oo kaleba bal taas bay noqon ee haddaba daa'ifo saasaa jiraysa oo haddii xataa bilaadda qaarkood dee adugu waxa weeyaan maaha meel keliya inay kuba urursan tahay waa wax si imaam nawiraa bilaadiiba kuba baahsanaanaysa waa wax bal maalan isugu jiraya kii mujaahidka iyo kii faqiiha iyo kii muxadidka iyo kii zaahidka iyo kan aamir bilmacruuf wanaahi can ilmunkar inay dawaa'if dee bal maalan taasoo dee waxa weeyaan intuba ay dariiqii toosna ay kuba taagan yihiin adugu bal daa'ifo saasaa jiraysa oo ku taagan dariiqii toosnaa ee rasuulka ilaahay laba yimi oo ciddii iyaga khilaaftay inaanay waxyeelahayn saa daraaddeed ahlalbaatil inay guud ahaanba dadkii oo dhan ka wada kor noqdaan oo cid xaq ku taagan mar fii waqti min alawqaat aan la helin ilaa waqtigaasi gaadhiya taasi ma jirayso waana taa ay culimmadu u daliishadaanba ijmaacu dee waxa weeyaan inay daa'ifadan baa jirta haddii wax lagu ijmaaco inuu ijmaacu xujo yahay taasba waayo inay ummaddii ilaahay dalaalo kuma jamcinayo kuma kulminayo daa'ifadan xaqii ku taaganna hadiyo goor waa wax la helayo in haddii la doonaha lagaba badnaado ilaa qiyaamadii lagaba gaadhayana xaaladu ama waqtigaa laga gaadhaya dambe qiyaamadu dhowaato arinku saasuu noqonaya kule xadiidna inoo soo noqnoqonaya wey baabulfahmi fi lcilmi fahamkii cilmiga laba fahmayey taas ayuu baabkiisii yahay macnaha wixii badnaa waa baabu fadli lfahmi fi lcilmi fadliga uu leeyahay aqoonta iyo fahamka iyo macnaha waxa weeyaan laba fahmo cilmigii xadiidna waa xadiid aynu soo marro waxaa la arkaa markii saddexaad marka afraadna waa inoo dambaynaya xadaثna عaliyu qaala xadaثna sufyaanu qaala qaala libnu abi najiixin can mujaahidi qaala صaxibtu bna cumar ilى اmadinati falam asmachu bal horta caligani waa cali bnu madiine oo bukhaari hadduu cali idlaaqana cali kalena waa jira waa cali bnu madiine buu idlaaqa kole xaaf bnu xajar baa meela kitaabkiisan kaba mida kuba yidhaaha halkan ma aha cali bnu madiini kol hadduu yahayna sufyaan kol hadduu idlaaqo waa sufyaan ibnu cuyeyne on sufyaan thawri ma soo gaadhin mana noqonayo bal sufyaan ku aga markaa sufyaan baa wuxuu yihi qaala sufyaan baa yihi qaala lii ibnu abi najiixin ninkaa caalimkaa ee ibnu abi najiix la odhan jiray ayaa wuxuu igu yidhi oo ii wariyey xadaanii baana markaa kutubta qaarkood dhacday halkan xadiidka riwaayadiise can mujaahidin macnaa mujaahid buu waxigaba wariyey ibnu abi najiixna waa nin cabdullaahi magaciisa la ydhaa aabihiina yasaar baa la yidhaha abu najiixan waa nin iqa ah oo dee bal maalan kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh bal ninkaasba weeye haddaba ibnu abi najiix baa can mujaahidin mujaahid iigaba warinayo oo qaala wuxuu yihi markaa mujaahid saxibtu waxaan la saaxibay ibna cumara ina cumar ila lmadiinati madiina falam asmachu maan maqlin oo macnaa waxaan isagii u raacay madiino malaa makay ka wada yimaadeen waa masaafo dheer dee habeenay dhaxayaan falam asmachu maan maqlin yuxadiu xaal uu waramayo can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi uu kaba waramayo ilaa xadiidan xadiiduun mooyaane waaxidan keliya macnaa muddadaa dheeree habeenne iyo maalmo qaadatay xadiid keliya rasuulka ilaahay isagoo ka sheegaya kaba maqlay kole arrinkana waxaa weeyaan ina tusaya un saxaabada qaarkood ama saxaabada barhkood si aada isagaba dhowri jireen rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inay axaadiid ka wariyaan marka loo baahdo un mooye waxay ka baqanayeen inay wax ku daraan inay wax kaba nuqsaamiyaan koley ibnu cumarna dariiqadiisu taas bay ahayd abii cumarna dariiqadiisu taas bay ahayd laakiin haddana ibnu cumar wuxuu ka mid yahay toddobada saxaabiya ay mukiriinta yidhaahaan macnaa axaadiid kun ka badan wariyey axaadiidtiisu aad bay u badan tahay waxay u badnaatay dee muddo dheerna waa noolaayo waa cumriyey ilaa dhowr iyo toddobaatankii hijiraduu soo gaadhay dadkii markaa dee oo saxaabadii waaweyneyd baabay dhammaadeen waqtiyada uu joogay markaa dadkii faraa badnaa ee u imanaya su-aal weydiinaya ee fatwo kaba dalbayaa keenay kabka badan ee axaadiidta isaga lagaba wariye laakiin haddana taxafudkan iyo isdhowritaankani waa jireye bal dee isagoo cumrigiisi dheeraaday iyadoo dadka wax weydiinaya ay bateen ee dee bal matalan cilmigiisii loo baahday ayaa keenay xadiidka badan ee rasuulka ilaahi uu kaba wariyey ee deyna soo gaadhay kutubta kuba sugan wuxuu ihi markaa xadiid keliyuu sheegayo qaale wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn cinda nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay agtiisaanu ahayn fa utiya waxaa loola yimi rasuulkii ilaahay bijumaarin jumaar baa loola yimi kale waxaa la arkaa waxaan dee adugu waxaan iminka kuba sharxa ma garanaya laakiin waa shay uun geedka nakhiisha ah ka baxayay weeye maaha midhaheedii maaha waxaa la arkaa haddaba dee weli kol waaban dooneen oo madiino joogay qolooyina ay yidhaaheen koley nin markaa doctooraha taxdiirinaya imika walaa orobaabu jooga lahaa waaban ku tusi lahay laakiin tiina waqti baan isuba weyno bal waan isku dayeyba waxaan in la arko dee waa geedkan timirtaa wax horta isaga laga soo saaro un weeye halka laga soo saarayo taas ma dabdin karo waxaa laga yaabaana geedka jumaarkiisa lasoo saaray marka dambe inaan dee inta malaamalaa dhirtu intay curdin tahay waana shay la cunayay oo aan ahayn midhihiisiiyo waxyaalahaase wax isaga ka baxa jumaar lagu magacaabo waxaanay kuba fasiran qolodee dee koley qolooyinkiina madiino tegeda waxaan filaya taa war uma hayaane shaxmu naqli iyo waa xaydhiisiiya bay kuma fasiraan wax maaha robogiisi adu waa wax isaga uun geedkan ka baxaya dhexdiisa lagaba soo saaro oo la cunayayba taas baa jumar lagu magacaaba kutubta tilmaantiisu way nooguma sugan tahay laakiin taa wax dhaafsanoo kama garanaya waayo qalbu naxlina waydha qalbu nakhla waa geedka timirta qalbigiisii way dhahaan shaxmigiisii way dhahaan waa wax isaga laga soo dhex saaraya waa suurtagalla geedka haddii isag waana inta uu yaryahay haddii lagaba saaro inaanu geedkaasi sii jirinna waaba suurtagal ee waxaa la keenay oo rasuulka ilaahay majliskiisii isagoo jooga jumaarkan baa la keenay jumaar baa la keenay bal markaa dee bal waa wax geedka timirta un ka mida dheh sheekh soomaaliyeed baa raximah llahu tacaala raggii fiqiga aad u aqriyi jiray ahaa sheekh xuseen furre la odhanaya kolle dee maaha jiilkeenan iyo jiilkii ku dhawaamaha waxaan filaya jiilkii saddexaad inuu noqonayo ee uu hayaa minhaajkeebuu aqriyaya oo laga yaaba deegaankan jigjigeyn oo laakiin marka halku deganaa way ka shishayseen ayaa salkiisa halkaa marka uu xayawaan soo galo ama kitaabkii ama san oo kala geed muxuu odhan jiray waa geed waa geed waa geed ardawaada si fiicano dee haddii aad tidhaho bal iminka samurada eeg culimadeedu qudhac bay idhahan haddaad kutubtii qaadato haddii la doono intaasoo tacriif oo kala duwan baad helaysaa maxaad ku kalsoonaan kartaa waa geed waa geed haddii xayawaan yimaadana waa bahal waa bahal waa bahal ma odhan jira taas bay arrintiisa sheekh xasan furwan raxmatullah caleyh adigu maaha dee kolley waa waxaan filayaa waa dabaqadii sheekh cabdiraxmaan seylaciyo kuwa xigtee bal markaa hadda waxaan leenahay bal waa wax geedkaa timirtaa kaba mida oo dee laakiin la cunayay weeye oo midhahan aynu naqaniyo waxa aan ahayn fa qaala wuxuu yidhi ina min ashajari rasuulka ilaahay jumaarki uu yaalla eeg waa qariino waana xadiid laba goor hore aan soo maray waa qariino dee ay tahayna waa xagga fahamkii cilmigu umuuraha aynkaasa dee dadku ay u kala dee fahmo bataan wax ruux u fiirsanayaa jiroo ruuxii kale dhaafaya bal markaa qariinadan oo jirta ayuu yihi ina min shajari dhirta waxaa ka mida shajarata geed maaluhaa maalkeedu ka maali lmuslimi ruuxa muslimka oo kale uu yahay kolley wejkaa tashbiihaya umuuraha waan soo sharaxnay yada fa aradtu waxaan doonay an aquula inaan idhaaho hiyo nakhlatu waayo calaamana way taallaa jumaarkeedii baa yaalla imika dadkii laakiin saynu soo marnay umay baraarugin isaguna toban bay ahaynoo isagaa ugu yaraa aabbihii iyo abubakar iyana way joogeen dhirtii baadiyaa unbaa loo kacay marka dee rasuulka ilaahina waa geedaan caleentii daadan waxyaale ayuu sii sheegayba markaasaa faaratu an aquula hiya nakhlatu fa ida waaba ana anugu asqaru qowmi dadkii meeshaa joogay ka ugu yar ee ugu da-yar inaan ahay fa sakatu waan aamusay uu xishooday baabkan inoo soo celin doonaa xishoodka cilmiga ayuuba usoo dhigan doonaa intan kitaabucilmi ku jirno waa fawaaida xadiidka bal dee waxaa laga yaabaa toban baab in ka badanba oo mid kasta haddaan tarjamada qaadano waa xadiidku fawaaidiisii uu inoo faaiideynayo kale bal waxa weeyaan markaasaan waxaan arkay inaan dadkii ugu yaro waan xishooday waan aamusay qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam iyo nakhlatu markii dambe ay yidhaaheen rasuulkii ilaahay noo sheeg ay yidhaaheen buu yihi waa geedka timirta horey noo soo marre maxalushaahidku muxuu noqonayaa bal imika waa fahamkii cilmiga waxa weeye oo qaraa-intan imika dee markii geedka laba keenay baa isagii muxuu ka fahmay in waxa la isweydiinaya geedkani wme jumaarkan la keenay waxaan jumaarku ka soo baxay inuu yahay tiibuu isagu fahmay dadkii kalena taas may fahmin marka dee fahmiguna kolkol waa fidno ruuxa ilaahay siiyo oo waxyaalaha dee bal maalan uba muuqda wax ku hareereysanoo ama qowla ama ficlo dadkii kale aanay u baraarugin buu uba baraarugaa waana dee waxyaalo layskuma dhaafo kole iyada uba qismad noqonaysa iyo cadiyo ilaahay bal tan baa baabkeedii wayaawa baabulqtibaadi fi lcilmi waalxikma intan baan kuu darayaa kole halkan silaa gaadhba moo dhowy kamashadii cilmiga iyo xikmadda laysku kamanayay ee ruuxii lagu kamanayay taas buu baabkeedii yahay aliqtibaad koley laftiga xadiidkana oon kuba sharxi doonaaye waa ruuxii oo de bal matalan wuxuu isagu leeyahay oo laba siiyey ee ruuxii uu jeclayso waxaasoo kale inuu yeesho maaha inuu xasayo oo uu leeyahay ilaahay ha ka qaado taas maaha ama adigu aada yeelato isagu ha ka badhoodo si adigu aada noqoto ka wixii isaga waxla dheeree waxa uu ruuxan buu wanaag ama wax uu helay iyo wuxuu leeyahay uun sheego xataa mubaax haba noqdo shay madluuba haba noqdo san wax mubaaxa noqdo wax kale marka laftiga iqtibaad aan eegno ayuu ruuxan waxaanoo kale ayuu inuu helo ku tamaniyaya jeclaysanaya taas baa iqtibaad ku yahay waana xasadka bal tacaariiftiisa khaasatan xasadka waa macnahan xasadka iminka dee maxmuudka iska noqonaya ama banaanaanaya laakiin imika maxay tahay waa ruux cilmi laba siiyey ama xikmad lama siiyey ruuxu inuu taasoo kale inuu helo siduu sidiisaasoo kale uguba dhaqmo inuu ku tamaniyo jeclaysto ruuxuna uu ku kanto taas bal taas baabkeedii buu yahay wa qaala cumaru cumar wuxuu yihi tafaqahuu cilmiga barta macnaha wax fahm waa cilmigii barta qabla an tusawaduu kollay sanbay shuraaxdu kuba dabdiyaan tasuudu haddii la yidhaha malaa dhibaata ma jirtee intaan madax laydinka dhigin aydaan saado noqon waayo kol hadduu ruuxu dee madax noqdo weynaado mansib qabto howl qabto hadhow majaalistai cilmiga waaba kaba xishoonaya inuu soo fadhiisto ama faraaqba taasuma heli maayo adigu bal waxyaalaha jirta ee intaydaan madax noqon cilmigii barta taas buu yidhi qaala abuu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi wa bacda an tusawaduu intaa madax noqotaan dabadeedna waa isaga sheekhaa leh waqad tacalama way barteenoo asxaabu nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisu fii kibari sinihim iyadoo da-doodu ay weyn tahay baa markay soo islaameen ayay cilmigii barteen bal adigu xadiidka macnihiisu kale waa aharkan uu inoo soo arooriyey bukhaari uu inoo soo arooriyey horta mid weeyaanoo waa boorin laysku boorinayo ruuxu intaa uu faraaq leeyahay intaa uu yar yahay intaa wax ka hor joogsado cilmigii aanu jirin inuu waqtigiisa ka faa'iidaysto cilmigii barto waayo kol hadduu bal matalan ama mansib yeesho magac yeesho jah yeesho oo kale way dee ku adkaanaysaa inuu majaalistii cilmiga yimaado cilmi barto haddaba bal intaa aad waqti haysatee wax kuu diidayaana aanu jirin ka faa'iidayso marka dambe waxaa la arkaa inaanad bakansan bal taas baa horta ay tahay booritaankii taa layskuba boorinaya taasba weeye shaafici baa laga soo naqliyay idaa tasadara alxadatu faatahu cilmu kaiir inankii yaraa hadduu dee markiiba uu sadaaro ujeedadii isagii baaba sheekh noqday oo bal maalan cilmi badan baa dhaafo oo waqtigaas wax badan uu faa'iidaysan lahaa baa markaa tan kale ay kaba mancinaysaa hadduu ruuxii bal maalan madax noqdo ama wax kale uu noqdona taasoo kale weeye imaam maalik baa lagaba soo naqliyay ceebta qaadinimada waxaa kaba mida haddii la casilo oo ruuxu qaadi buu ahaa waa kaa ka tegay oo dee waa ninkaa uu xukumaya dad oo dhami ay daba socdeen oo kale mansibkii haddii lagaba qaado dee way ku adkaanaysaa inuu majliskii cilmigii kusoo noqdo koloduu halkaale waada taasoo dee dadka iyagu iminkaba xil qabtay oo kale inay halkoodii kuma soo noqdaan xataa markay kaba dhaadhacaan dee waxa weeyaan waa naadiro way adagto markaa waa umuurahan caaqi iyo caqabay ku noqonaysaa haddaba cilmigii martay intaan idaantaasi idinlaba kulmin laakiin bukhaari baa muxuu inoo tilmaamayaa arrinku mafhuumo lahaa oo maaha kol haddii aad dee madax noqotay ama aada mansib yeelatay ama howl kale ay kula soo darseen cilmigii habaran intaa loogama jeedee taa dabadeedna ujeeddadu waxaan caaqib caa'iq buu noqonayaa ruuxa ka hor joogsadee laakiin waqtigaa dabadeedna bartoo asxaabtii rasuulka ilaahayba iyagoo waaweyn ayay wax barteenoo markay soo islaameen iyagoo ragga waaweyn ay da-yihiin ayay haddana cilmiga baranayeen marka waqti kastaba cilmigu waa furanya waqti kasta ruuxuu baran karaaye laakiin maxaa jirta sida badan ruuxu kol hadduu martabadaa gaadho waxaa la arkaa majaalistii cilmiga ma imanayo dadkaa inuu laba fadhiisto ka xishoonaya isagoo weynaaday inuu ciyaal yaryar oo wax dhiganaya uu ag fadhiisto taas waa ka xishoonaya bal markaa taasna waxay noqonaysaa cilmi badan baa kuba dhaafaye haddaba intaan taas aadee waqtigaa haysataan waxbarta wuxuu hi markaa musanifku xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaan xumaydi kol hadduu sufyaan idlaaqana hore an soo sheegnay waa sufyaan ibnu cuyeynoun qaala xadaanii ismaaciil ibnu abi khaalidin calaa hayri maa xadaanaahu zuhriyu qaala na intani maxay tahay sufyaan baa le xadaanii waxa ii waramay ismaaciil ibnu abi khaalid muxuu igu waramay waa calaa hayri maa waa calaa hayri maa xadaanaahu macnaa xadiidkan zuhrina uu ka maqlay zuhrina uu ka maqlay oo markaa wuxuu leeyahay calىa ayri ma ay calىa gayri maa xadaanaahu wa calىa gayri lafdi aladii xadaanaahu lafdigii uu noogu waramay zuuri xadiidkan markuu noo warinayo lafdi aan ahayn macnuhu mid haba ahaado taas buu noogu waramay xadiidkan zuhrina uu ka maqlay ismaaciil ibnu abi khaalidna uu ka maqlay lafdiga ismaaciil ibnu abi khaalid waatan arki doono lfiga degele suuriyana waa isla macnaune bal maala halkaa rajulu aataahu llahu xikma rajulu aataahu llahu lqur'aana fahuwa yaquum bihi ana alleyl wa ana naharyaba alfaadihii kaba mid ahaa haddaba lafdigii aan zuhri kaba maqlay lafdi aan ahayn marka muxuu yahay ismaaciil muxuu yihi qaala iminka zuhri xadiidka sanadkiisa inooguma jiro ee wuxuu leeyahy lafdigan iminkaan kasoo naqlinaya ismaaciil ibnu abi khaalid lafdigii zuhri waa ka duwan yahay oo qaala wuxuu ihi ismaaciil samictu qayse bna abi xaazimin qaala samictu cabdاllahi bni mascuudin qaala qaala اnabiyu sala اllahu calayh wasalam laa xasada xasad ma jiro macnaa wax iminka xasadkii madmuumkaa maaho ruuxu uu ku tamaniyayay ruuxan nicmo ilaahay siiyey inuu ilaahay kaba qaado ama isaga ha u soo wareegto ama yaani uba soo wareeginbe waa tii khibdadiisu inooguma fasiray haddaba laa xasada xasad ma jiro ujeeddadu waxay habboon tahay in ruux kale lagu kanto ruuxu uu jeclaysto kaasoo kale inuu helo ruuxii baaqibaha uga noqotee ay habboontahay ma jiro ilaa fitnatayni laba khaslo uun mooye rajulun khaslatu rajuli nin khasladii aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolo fa sullida la waafajiyey lagu diray calaa halakatihi fi lxaq maaha israaf iyo waxyaalo waa bixinta laguma bixiya wixii xaq aha laguma bixiyo ilaah baa waafajiyey inuu waxaan ku halaago taas baaba laguma diray kaasoo kale ruuxu hadduu ku tamaniyo xoolihii saasoo kale inuu yeesho oo ilaahay siiyo oo saa uu isagu xoolihiisan ugu camalfalayo ugu camalfalo way fiican tahay oo bal xadiidkii tirmidi oo kale ajrigiisoo kale kuma yeelanaya taa wey warajulin midna nin weeye ama khaslatu rajulin aataahu llahu ilaahay siya alxikmata waa cilmigii naaficaha oo wixii xumaankaa joojinaya oo dhanba waa cilmigii naaficaha fa huwa isagu yaqdii biha oo dee qur-aan hadday meelo timina qur-aankii dee isagii baaba ah in qur-aankii markaa aqrintiisii iyo camalfalkiisii iyo baritaankiisi iyo intii oo dhan baa soo gelaysa ruuxaa dee ana aleyl wa ana nahar uba qubayo qur-aankii haddaba fa huwa isagu yaqdii biha xikmadaa dadkii ku kala xukumaya wa yucalimaha oo ruuxii cilmi inta ilaahay baray qur-aankii ama cilmigii ilaahay baray cilmigii ilaahay karsiiyey inuu dadkii faafiyo inuu gaadhsiiyo dadkii baro isaguna uu kuba camal falo kaasoo kalena haddii la kanto macnaa ruuxu uu jeclaysto cilmigiisaasoo kale ilaahay inuu siiyo si uu sidiisaasoo kale uguba camal falo iyaduna way habboon tahay bal niyadiisaas baa ilaahay ajri kagaba siinaya wixii aan intaa ahayn ee adduunye iyo axwaasheed ahayd ruux in lagu kantaa ma habboona weeye xataa dee waxa weeyaan shaygu asalkiisu mubaaxaba noqdo waayo wax nafciyo saasa ma laha ee labadan shay waa waxa ay tahay waa cilmigii iyo taas wixii dee iyo dee maalkoo laba bixiyo iyaduna markaa bixintiisani xaqan iyaduna waxay u baahan tahay cilmi bay u baahanaysaa juudkii hadduu cilmi iyo deeqdii ay ku xidhan tahay dee wuxuu kaga badbaadayaa wixii israaf iyo wixii xumi ahaa oo isaga naftiisii baa cilmigii uba baahana bal taas baa ah wax laysku kanto waxa ugu mudan ama waxyaalaha kale wax habboon maaha wallah subxaana wa tacala aclam